faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxye cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada wararka raadiyaha cadaado caawa kuwooda ugu waaweyn guddiga ammaanka degmada cadaado oo maantay xukunno xabsi ah ku ridaya ragga horey falal amni darro uga geystay gudaha magaalada cadaado xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya oo maantay kulankoodii caadiga ah ku yeeshay magaalada muqdisho iyadoo warbixinno looga dhegaystay guddiga doorashooyinka qaranka faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya qaraxyo gaari oo maantay ka dhacay magaalada muqdisho guddiga dibogista dastuurka soomaaliya oo maantay warbixin siiyey xildhibaanada baarlamaanka aqalka sare ee dalka guddoonka aqalka sare ee dalka oo shaaciyaya in uusan dhammaystiri karin dastuurka soomaaliya inta ay maqan tahay somalilan laamaha ammaanka magaalada beled xaawo oo gacanta ku soo dhigaya ragga horaya dila ugu geystay sarkaal ka tirsanaa ciidamada dowladda soomaaliya wasiir dowlaha madaxtooyada maamulka hirshabelle oo ka warbixiyey biyoxireenno ay kor meerana wasiiro iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka hirshabelle
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo arbaco ah khamiis ayaa soo gelaysa taariikhdu waxa ay ku astaysan tahay toddobiyo tobanka bisha afraada abril sannada labada kun tobaniyo sagaalka caaway waxaa noo waramaya xasan axmed maxamed mahadsaned cumar habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeen oo faahfaahsana guddiga amniga degmada cadaado ayaa maanta waxay xukan xabsi ah ay ku rideen rag horey falal amnidaro uga geystay gudaha magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug cabdirashiid cali maxamed ayaa faahfaahinaya horraantii bishan aan ku guda jirnay abriil saldhigga degmada tancadad ee xarunta baarlamanka maamulka galmudug waxaa lagu xiray ilaa iyo toban eedaysanay kuwaasoo lala xiriirinayo inay ka dambeeyeen falal lidku a amniga oo ka dhacay gudaha magaalada tancadad ee xarunta baarlamanka maamulka galmudug raggaas dembiyada loo haysto waxaa ka mid a in falal isugu jira dil iyo handadaad ay u geysteen dad ka soo jeeda gobolada koofureed ee dalka kuwaasoo ka dhex shaqaysta gudaha magaalada tancadad ee xarunta baarlamanka maamulka galmudug guddiga amniga magaalada cadaado ayaa maantay waxay xukun xabsi ah ku rideen eedeysanayaashaasi tobanka iyo sidoo kale kuwo kale oo ka maqan gacanta maamulka sidoo kale guddigu waxa uu sheegay in xukunka markuu dhammaado ay xigi doonto maxkamad islamarkaana ay kasoo hormuuqan doonaan xukunka waxaa ku dhawaaqayo saxaafadda oo akhriyey gudoomiyaha degmada cadaada cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen tootoole insha allaahu maanta waxaa markii ugu horreeda gaaraynaa xabsi tacsiireedkii xabsi tacsiireedkaasna waxaa ka dambay doona kan wuxuu u dhigmaa kuxadgudubkii lagu xadgudbay amniga deegaanka la qalgeliyey oo dhibaato loogu geystay dadkii masaakiinta ahaa wax badanna deegaankan loogu dhibay subcadda deegaanka iyo dalka wax loogu dhibay kaas markii intaas laga gudo insha allah waxaa markaas kabacdi maxkamadda ayaa usii dhiman maantay toddobiyo tobanka bisha afraad laba kun iyo tobiyo sagaalka waxba ka- waxa kor ku yaala akhri maayo laakiin waxaan rabaa inaan akhriyo sida eh, xabsi tacsiireedkaas loogu kala xukumay Eh, number kow daahir abshir xasan Eh, haragweyn ina xaawo cali xayle soddoniyo shan jir ah fuundi ah eh, abaabulihii eh, dembigii ka dhacay degmada cadaado ayuu ku eedeysan yahay guddiga amniga degmada cadaado waxay ku rideen xarig tacsiireed u dhigma saddex bilood oo ah sagaashan casho oo ka bilaabata maalintii la soo xiray Eh, insha allah maalintuu dhammaysto ayaa haddana maxkamadda loo gudbi doonaa Eh, labo cabdirasaaq xaashi cabdirasaaq faarax xaashi cabdi cabdiyare garweyne ina xalimo aadan maxamuud soddon jir ah fuundi ah ee, guddiga amnigu wuxuu ku riday xari- xabsi tacsiireed u dhigma laba bilood ee, oo ka bilaabata maalintii la soo xiray saddex cabdishakuur salaad wehliye dhaganiib inaad salaado siyaad xasan jir ah fuundi ah guddiga amniga wuxuu ku riday tacsiir tacsiir xabsi oo u dhiganta laba bilood lixdan casho oo ka bilaabata maalintii la soo xiray cabdiraxmaan xaashi xasan miiroon ina faadumo cumar geedi jir ah fuundi ah guddiga amnigu wuxuu ku riday tacsiir xabsi u dhiganta laba bilood oo ah sod- lixdan casho oo ka bilaabata maalintii la soo xiray faarax cabdulaahi colaad yool ina dheeh warsamo ogaas soddon jir ah fuundi ah guddiga amnigu wuxuu ku riday tacsiir xabsi oo u dhiganta hal bil axmed maxamuud maxamed food daboole ina xaawo maxamuud xasan soddon iyo lix jir ah fuundi ah guddiga amnigu wuxuu ku riday tacsiir xabsi oo dhan hal bil toddobo xasan maxamuud yuusuf xasan gurey xasan guureye ina caasho ciid guuleed konton jir ah fuundi ah guddiga amnigu wuxuu ku riday tacsiir xabsi oo dhan hal bil soddon casho oo ka bilaabata maalintii la soo xiray xasan maxamuud maxamed xasan ganay xasan ganaje ina xaawo Xa- ina xaawo xuseen rooble labaatan jir ah fuundi ah guddiga amnigu wuxuu ku riday tacsiir xamsi oo dhan hal bil maxamuud daahir xaashi xasan jilbo ina xaawo jilbo weyne ina xaawo maxamed samatar labaatan afar jir ah fuundi ah guddiga amnigu wuxuu ku riday tacsiir xabsi oo oo ah hal bil soddon casho oo ka bilaabta maalintii la soo xiray toban aadan maxamed isaaq aadan dheere oo asna ahaa gacansiiyihii dadkii eh, ninkii la shaqaynayay ninkii la dhihi jiray xasan makane oo tegey Ax- axmed makane oo tegey oo cararay ninkii gacan siinaya ku eedaysan ina caasho maxamuud cali labaatan iyo shan jir ah fuundi ah asna waxaa lagu xukumay eh, lagu lagu riday xabsi tacsiireed u dhigma hal bil eedaysanayaasha intaasi waa eedaysanayaalka jooga ee ku jira saldhigga cadaada ee- eedaysanayaasha maqan ee, ayagana dhammaantood waxaa lagu riday min hal min laba bilood oo xabsi ah oo maalintii yima- maalintii la soo qabto uga bilaabanaysa magacyadooduna waxay kala yihiin fundiyaalka inta aan rabaa inaan tiriyo ina ina cabdidayax fundi waxaa lagu riday isagoo maqan laba bilood oo xabsi ah oo markii la qabto uga bilaabanaysa cabdulaahi xasan gurey fundi laba bilood oo xabsi ah oo markii la bilaabato uga qaban- markii la qabto uga bilaabanaysa ilka case oo fuundi ah asagana waxaa lagu ridaa laba bilood oo markii la qabto uga bilaabanaysa qaasim salaad indhoweyne qaansidabamaro fuundi ah asagana waxaa lagu riday laba bilood oo xabsi ah oo markii la bilaa- la qabto uga bilaabanaysa axmed makane oo ka cararay kana baxay gobolka galgaduud ee isagoo eedeysanaa jooga meesha la yidhahdo hiiraan asagana waxaa lagu xukumay laba bilood oo tacsiiraho markii la qabto uga bilaabanaysa cali maxamed kulane shaqaale shaqaalaha fundiyada la shaqeeya asagana laba bilood kudun maqana ah shaqaale laba bilood aalkolo shaqaale laba bilood gurey shaqaale laba bilood kadib markay dhammaystaan tacsiirta xabsiga oo lagu riday guddiga amnigu ee eedaysanayaasha waxaa la horkeeni doonaa maxkamadda si loogu oogo dembiyadii loo geystay dadkii masaakiinta ahaa fiiro gaara dhammaan waxaa lagu wargelinayaa milkiilayaasha guryaha dhisa- dhisanaya in aysan shaqo u dirsan u dirsan karin eedaysanayaasha maqan iyagoo maqan lagu riday xabsi tacsiireedka oo magacyadooda aan kor ku soo sheegnay ciddii u dirsata shaqa gurigeeda uga dirsata gurigana shaqada waa laga joojinayaa waana la ganaaxayaa qofka milkiilahana waa la soo xirayaa waxaa la rabaa dadku inay u- ay- ay- ay- ay qaataan maamiirtaas oo qof eedaysanaa aan shaqa looga dirin qofna uusan gurigiisa shaqa uga diran fulin wacan insha allah guddiga amniga guddoomiyaha degmada cadaado cabdullah cabdiraxmaan xuseen tootoole taliyaha saldhigga degmada cadaado macalin xuseen eh, taliyaha nabad sugidda axmed cabdulaahi cismaan waa mahadsantihiin golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta kulankooda cadi ay waxaa ku yeesheen magaalada caasimadda ah muqdisho iyadana warbixin looga dhageystay guddiga doorashooyinka qaranka waxaa warkan magaalada muqdisho ka soo diray maxamed axmed keeni kulanka caadiga ee xarunta golaha shacabka mudanayaasha maanta waxaa soo xaadiray boqol afartan iyo kow xildhibaan waxaana shir gudoominayey gudoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ajandooyinka kulanka baarlamaanka looga hadlaya waxay ahaayeen laba ajande oo kale ah dood ku aadan guddiga doorashooyinka iyo warbixin looga dhageystay guddiga doorashooyinka iyo hannaanka ay u qabsoomi doonaan doorashooyinka soo aadan kulanka oo saacado markaa dib ugu dhacay kadib markii xildhibaanadu ay soo xaadiri waayeen ayaa waxaa si weyn markaa loogu dooday doorashooyinka iyo habka u qabsoomi doono gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaran ee madaxa bannaan xaliimo yare ayaa ka warbixisay qaabka ay u doonayaan in ay markaa u qabtaan doorashooyinka fooda inagu soo haya islamarkaana ay sheegtay in goobo muhiim ah la geyn doono sanduuqyada codaynta maadaama soomaaliya ay rajaynayso labada kun kow iyo labaatanka hal qof iyo codkii
min guurin karin oo ku salaysan aqoonsiga wejigiisa guddigu wuxuu ku doortay noocan dhinacyada sahnalaanta hufnaanta qiimaha arrimahaas oo dhan aan aada uga tashanno oo aan fiirinayno qodobka shanaad goobaha diiwaangelinta codbixiyaha iyadana howl aan ka qabannay guddigu wuxuu sahmin hawada ah satellite image ku sameeyay goobaha noqon kara xarumaha loo asteyn karo diiwaangelin codbixiye islamarkaasna loo isticmaali karo xaruman- xarumo codbixiye waxaan hadda guddigu wuxuu hadda guddigu ku howlan yahay in uu hubiyo xarumaha u qalma in ay noqdaan xarumo diiwaangelin oo dhab ah kuwaasoo laga heli karo arrimaha muhimka u ah diiwaangelinta sida amniga adeegyada iyo ga- iyo gaaritaanka shaqadaasoo hadda aan bilaabayno mu- xamar aan ka bilaabi doonno gobollada kalena ay saas ugu xigsanayaan haddii ilaahay idmo qodobka lixaad waxaa warbixinta guddiga warbixinta guddiga ee baa- baarlamaanka guddiga isagoo gudanaya waajibaadkii sharci wuxuu horey ugu soo gudbiyey golaha shacabka een, buugtaas ii keen. wuxuu horey ugu soo gudbiyey golaha shacabka een, labadii labadii koodhar ee sanadkii ugu dambeeyey ee laba kun iyo sideed iyo tobankii hadda koo- koodharka sanadkan ugu horeeya sidoo kale waxaa dooda xildhibaanadii ka hadlay ka mid ah xildhibaanad fawsiye yuusuf xaaji aadan taasi oo tilmaantay in marxaladda waddanka iminka uu ku jiro iyo amni darrada ballaaran ay kusii baahayso qaar ka mid a gobollada dalka haba ugu weynaatay caasimadda aanay suuragal ahayn in la gaaro hanka ah in doorashooyinka dadku ay ka qayb qaataan kala ahaan waxaan soo jeedin lahaa oo sahlan maadaamaynu doorashada nooca doorashada ee proportional representationka oo noocaada fudud oo dagaaladu dalalkay ka dhacaan oo dhan laga qabto ama afghanistan ha noqoto ama ciraaq ha noqoto liberia ha noqoto dalal kulankii maanta xarunta golaha shacabka ka dhacay ayaa waxa uu ku soo idlaaday jawi nabdoon maxamed axmed keeni raadiyo cadaado magaalada muqdisho faahfaahin dheerada ayaa ka soo baxaysa qarax maanta ka dhacay magaalada caasimadda ah muqdisho axmed xuseen cabdow ayaa warkan ka soo diray magaalada caasimadda ah muqdisho jugta qaraxan waxaa laga maqlay qeybo badan oo ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir waxaana uu ka dhacay isgoyska xaaji baasto ee degmada hodon qaraxan ayaa la sheegay in uu ahaa mid ka dhashay gaari nooca raaxada ah oo ku baarkinaa albaabka hotel mubaarak oo ku yaala wadada muhiimka ah ee maka almukarama oo xilligaas mashquulkeedu uu aada u sarreeyey gaarigan oo qaraxa lagu soo xiray ayaa markii uu qarxay kadib waxaa saameyn uu ku yeeshay gaadiid kale oo goobta ku baarkinaa iyo goobo ganacsi ugu yaraan laba gaari oo kale oo goobta tiilay ayaa la sheegay in dabkii ka kacay uu saameeyey islamarkaana iyagu ay bas beereen waxaa kale oo jira in goobo ganacsi uu saameeyey kuwaasoo ku dhignaa hoteelka iyo weliba kasoo horjeedkiisa ciidamo ka tirsan kuwa booliiska soomaaliya ayaa goobta gaaray waxaana ay kala cayrinayeen dadka oo iskugu soo xoomay goobta qaraxa uu ka dhacay laba qof oo wadada marayay ayaa la sheegay inay waxyeello ay kasoo gaartay mana jirin wax dhimasho ah oo ka dhashay qaraxaas gaaray ee ka dhacay isgoyska shaqaalaha ee magaalada muqdisho weli ma jirto wax wara oo kasoo baxay laamaha amniga oo ku aadan gaarigaas qarxay dhinaca kale faahfaahin dhalada ayaa ka soo baxaysa qarax gaari oo maanta ka dhacay magaalada caasimadda muqdisho kaasoo geystay khasaare isku jir dhimashii dhaawac waxa uuna yahay qaraxii labaad ee maanta ka dhacay magaalada caasimadda ah muqdisho qaraxan ayaa ah mid uu sababay gaari la dhigay maqaaxi lagu magacaabo barwaaqo oo ku taala agagaarka saldhigga booliska degmada waaberi ee gobolka banaadir waxaana jiray khasaare ka soo gaaray dad waddada marayey iyo kuwa maqadaasi ku sugnaa gawarda gurmudka degdega ah ee amiin ambalas ayaa gaaray halka uu qaraxaas ka dhacay waxayna xaqiijiyeen inay qaadeen dhaawacyada ilaa saddex iyo toban ruux waa qaraxii labaad oo maalin gudaheed ka dhaca magaalada caasimadda ah muqdisho waxaana isla maanta qarax gaari lagu xiray uu ka dhacay agaarka hoteelka lagu magacaabo mubaarag oo u dhow isgoyska shaqaalaha iyadoo qaraxaasi ilaa iyo hadda aan la shegin cid wax ku noqotay guddiga dib-uwisa dastuurka soomaaliya ayaa maanta waxay warbixin ay siiyeen xildhibaanada baarlamaanka aqalka sare ee dowladda federaalk soomaaliya ayadoo dhanka kale guddoonka aqalka sare ee dalka uu sheegay inuusan dastuurka soomaaliya dhammaystiri karin inta ay ka maqan tahay maamulka somalilan cabdirashiid cali maxamed ayaa faahfaahinaya warka golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa yeeshay kala fadhiga shanaad kulankiisa saddexaad ajendahana waxa uu ahaa dhegaysiga warbixinta guddiga la socodka iyo dib-u-eegista dastuurka iyo akhrinta koowaad ee indissharciyeedka xaqsiinta siyaasiyiinta kulanka ayaa waxaa shirgudoominaya gudoomiye xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya senator abshir maxamed abshir buqaari senator cabdi xasan cawaale qaybdiid gudoomiyaha guddiga la socodka iyo hirgelinta dastuurka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa ka hadlay dhismaha guddiga iyo xubnaha uu ka kooban yahay waxa uuna sheegay in guddiga uu ka kooban yahay lix iyo toban xubnood oo ka kala socda labada aqal ee baarlamaanka iyo xubnaha ka kala socda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya guddiga kan maanta hortiina fadhiya waxa uu dhismay labada aqal ka dhismay shan iyo tobankii ilaa sagaaliyo tobankii bishii afraad laba kun toddobiyo tobankii guddigaasi wuxuu ka kooban yahay lix iyo toban xubnood shan xubnood oo ah golaha shacabka shan xubnood oo ah golaha aqalka sare iyo lix xubnood oo ah ergada ama mudanayaasha iyo marwooyinka laga soo doorto dowlad goboleedyada arintaasoo halkaas markay ahayd ayaa guddiga markii ugu horreysay wuxuu isugu yimid fadhigiisii ugu horreeyey toddobadii ama sideedii bishii toddobadii bishii sideedaad laba kun toddobiyo tobankii ayuu fadhigiisii ugu horreeyey iskugu yimid waana isdoortay senator xuseen sheekh maxamuud xogayaha guddiga la socodka hirgelinta dastuurka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa isna sharaxaad ka siiyey golaha qodobadawaa qodobada laga soo shaqeeyey iyo kuwa dhinaca awood qaybsiga ugu maqan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ugu dambeyn gudoomiye xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya senator abshir maxamed axmed abshir buqaare ayaa waxa uu sheegay in marnaba dastuurka qabyada ee soomaaliya uusan dhammaystirmi karin tan iyo inta ay ka maqan tahay somalilan siyaasiyiinta ku jira dowladda soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ayuu ugu baaqi inay ka shaqeeyaan sidii somalilan loogu soo dari lahaa soomaaliya islamarkaan uga qayb qaadan laheyd afsida loo qaadayo dastuurka dowladda soomaaliya soomaaliya dastuurkeedu ma dhammaystirmi karo haddii aysan ka soo qaybgelin aftideeda iyo ansixinteeda maaragt somalilan haddaysan kasoo qaybgelin sidaa daraaddeed waa in si wada jir ah loo doonaa dowladda soomaaliyeed laanteeda fulintuna ay horseed ka noqotaa sidii somalilan loo dooni lahaa oo dadkaas walaalaheena loo dooni lahaa dowladnimada soomaaliyeed waxay dhammaystirmaysaa markii dib loo yagleelo jamhuuriyaddii federaalk soomaaliyeed oo ahaa oo ah somalilan iyo soomaaliyadii koofureed ee ku midoobay dastuurkii lixdankii ee unitariga ahaa kunsagaalboqoliyolixdankii laamaha ammaanka magaalada balxaawe ee gobolka gedo ayaa gacanta ku soo dhigay rag horay dil ugu geystay saraakiil ka tirsanaa waacida canshuuraha degmada shaafiic shariif maxamuud ayaa faahfaahinaya magaalada beled xaawe ee gobolka gedo waxaa ka dhacay dil laba nin oo dhallinyaro ah ay u geysteen sarkaal ka tirsan la-aanta canshuuraadka beled xaawo sida ay raadiw cadaada u xaqiijiyeen dadka deegaanka araggani dilka geystay ayaa u yimid sarkaalka isaga oo ku guda jira howlihiisa shaqo ilaa iyo shan xaabadood ayayna madaxa uga dhufteen waxayna iskaga baxsadeen goobta uu dilka ka dhacay walow ciidamada ammaanka ay gacanta kusoo dhigeen nabadon idriis iidla gaaroori oo ka mid ah waxgaradka magaalada beled xaawe ee gobolka gedo oo waraysi gaar ah siinayay raadiw cadaado ayaa waxa uu sheegay in laba shaqsi oo kale ay ku dhaawacmeen isla goobta dilka uu ka dhacay kadib markii shacabka ay isku dayeen inay gacanta kusoo dhigaan shakhsiyaadka dilka geystay idris aadan gaadoori waxa uu sheegay in laamaha ammaanka ay kusoo wargeliyeen in gacanta ay kusoo dhigeen shakhsiyaadkii dilka geystay islamarkaasina sharciga ay horkeeni doonaan waxa uu sheegay in dilkani oo ka dhacay gudaha magaalada baled xaawe ee gobolka gedo ay uga shakisan yihiin inay ka dambeeyaan al-shabaab oo xusay in mararka qaarkood falal amni darro ay ka geystaan gudaha magaalada baled xaawe ee gobolka gedo
adeerow shalaba ayaa nin dowladda hoose ee degmada bela xaawa oo suuqa xoolaha joogo kaaba markhaatiyaasha nimanka xoolaha ayaa barqadii nin hubaysan oo bastoololey ah ay meesha ku dileen marka meeshiina ay ka baxsadeen dadweynihiina waa ka daba kaceen adi laba qofn oo kalena waa ku dhaawacdan baa lagu yiri nin lugta ay xabad kaga dhacday iyo nin kaleo meelahan garabka ay ka gashay marka saasay waa u dhahaan adeero waan gartay nimankan iyaku dilka geysanayay maxay ahaayeen ma la ogyahay
i hore waa saacadaasoo kale bareer wax hadda un dalaxaawa ama gobolkan gedo wax aana qabiil iyo isu dilahayo waktigan hadda ama wax ka dhexeeyaan ma jiraan kulley annagu waxaan umalaynaynaa nimankii dhalinyarada ahayo dadka dil jira al-shabaab inay yihiin sababtoo waa saacadaas ninkaas odaga ah oo shaqaynayo meesha ku beegsaday oo ku dilay basooladahana wata dhinacaasu baan u aanaynayna waayo meel buu fadhiyey cashuur buu jarahayay sida naloo sheegay kursigii sidaa loogu dul yimid shan xambadood baa madaxa looga dhuftay marka nimankiina goobtay ka baxsadeen dadweyne unbaa daba yaacaa lagu yiri ma la soo qabta marka nimankii dilka geystay mise sidaas ayay ku fakadeen
kullaa ciidanka amniga iyo waxay noo sheegeen inay nimankii hayaan siday dadweynaha u daba yaacayeen ama waxa xabadaynayeen ay guryo galeen marka laba nin iyo labadooda bastooladood iyo khasnadahoodii iyo moobiladoodii waa la hayaa baa naloo sheegay siday noo sheegeen adiga facebooka xataa way kusoo bandhigeen marka waa la hayaa baa laleeyahay labada nin kulley waxa weeye wax kasta in sharciga la waafajiyo way u baahan tahay hadday diini tahay iyo hadday madani tahayba barajutuura ama koodisha binaale marka nimanka lasoo qabtay kolley waa in sharci la waafajiyo anisaan aaminsanahay waa qofka waa in sharci maxkamad lasoo saara la caddeeya nimankii wax dilay inay yihiin sidaas maxkamad ay ku xukuntaa dilkii khadkaasi maadaama nin uu ku dhintay marka anigu saasay ila tahay sharciga horkeeni doona ila tahay ma ahan markii ugu horreysay oo dil nuucani oo kala uu ka dhaco magaalada baled xaawe ee gobolka gedo walow ay jiraan dad qisaas loo soo taagay dil ay ka geysteen gudaha baled xaawo ee gobolka gedo wasiiru dowlaha madaxtooyada maamulka hirshabelle ayaa ka warbixiyey biyo-xireenno ay kormeereen wasiiro iyo mas-uuliyiin kale sida warkaan uu ka soo diray beledweyne bashiir cabdulaahi cismaan wasiiru dowlaha madaxtooyada maamulka hirshabelle ifraax cumar salaad ayaa ka warbixisay kormeer ay ku tageen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabelle biyo xireenno ku yaala gobolka shabeellaha dhexe waxaan soo boqonnay meelo sbesifig ah oo runtii taariikhi ah oo u baahan in maaragtay la arko waxna laga qaban karo wax laga qabtana loo baahan yahay meeshaas oo ah saabuun iyo maxaan ku dhahaa waxaan tagnay ishan tanaaladii biyaha ilaa shan iyo shan tanaalaan soo aragnay kanaalo waxaan kaloo soo booqannay warshadii sokorta runtii oo u baahan development fiican in lagu sameeyo iyo qaabkii iyo wixii iyo maaragtay siday u taalla runtii aada ugu soo qanacnay waxaana muhiim ah in runtii meeshaas u baahan tahay in wax laga qabto waxay tilmaantay in ay wadaan dadaalo oo wax loogu qabanayo dadka ku nool gobolka shabeellaha dhexe Ee, baahida badan oo ka jirta meeshaan waxay u badan tahay horta wadadii oo naga xiran iyo maxaa la dhahaa ii sheeg ee, ilihii dhaqaalaha kaabihii dhaqaalaha u baahan in mataqaanaa lasoo kiciyo heygalkii dhaqaale ee, mandaqadan in horumar lagu sameeyo u baahan tahay inay dowladda federaalka uu hogaaminayo maxamed cabdulaahi farmaajo iyo maxaa la dhahaa ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo maxay tahay golaha wasiiradooda waxaan rabnaa inay ku darsadaan in statekan uu u baa- baahi badan u qabo wadadaas in la furo horumarkeedana nalagala shaqeeyo een, dowlad aan dowlad ku tiirsanayn run ahaantii wax weyn ma qaban karto dowladda soomaaliya ayay ugu baaqday in dadka ku nool gobolka shabeellaha dhexe wax loo qabto si simanna wax loo siiyo waxaan ka codsanayaa dowladda federaalka inay si rasmi ah maxaa la dhahaa ee, ee, dadaalka ay noo samaynayaan ay noo laba jubaaraan si aan u gaarno horumar la taaban karo ayagana ay ay u noqoto guulaha ay ay nala qabteen aan anagana hadhowda aan laga sii iyo horumarkaas aan rabna haddii ilaah yidhaahdo inaan ku maxaa la dhahaa ii sheeg aan aan dhahno xilligii uu madaxweynaheennii gacanuna siiyey inaan dhahnaan rabnaa ra-iisul wasaare xasan cali khayre intuu u yimid runtii wuuna arkay bulsho aad diyaar u ah basil rabaan inay wax qabsadaana inta joogta ku sugan annagana waxaan rabnaa ka wasiir ahaan in barnaamijyada socdo in aad loo dardargeliyo mashruucan waxaa laga hadlaayay oo xaala xasaasiyaha keenay oo mataqaanaa mashaariicda ayagana waxaan rajaynaynaa inaysan dhib badan yeelanayn kulli madaxweynaha ka hadla wasiirraduna way ka hadleen laakiin waxaa la rabaa in wax walbaa si cadaalad iyo transparency ku jirto oo dowladnimo ku jirto in wax walba loo qaybsado waxaan rajaynaa insha allahu tacaala inaan ku guulaysano mustaqbalka soo socdo inay meelshii hore ay noqoto xilligii ilaahay ha u naxariisto dowladdii maxamed siyaad barro kale inay noqoto oo beerihii la tabcado warshadihii la soo celiyo ee, dad loo soo dalxiis tago warshiiqoo kale cadaloo kale ee, meelo badanoo dalxiis lagu tago inaa la sameeya waan rajaynaynaa bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado bersune guud ahaan iyo gabahanba intaas ayaan kusoo gabagabanaya warka habeen caawa soo saaray cabdirashiid cali maxamed anoo xasan ay la socodsiinayay cumar axmed rahan uu i farsaminayay tan intaan warkana warka xigay dib u kulmi doono habeen wanaagsan